bismillaahi araxmaani araxiim halkani waa madasha lixda ko-aalaaba lagu falaqayo siyaasadda soomaaliya maanta waxaanu isugu nimid in aanu ka hadalno oo aanu banaanka soo dhigno qof walba fikradiisa waxa uu ka qabo xadhigga loo geystay boqor cismaan ow maxamuud maxamed buurmadoobe kaasoo wakhtigan xaadirkaa ku xidhan xafiiska c i d da ee magaalada hargeysa iyo weliba anagoo iyadana aan ka hadli doono qof walbaaba fikradiisa uu ka dhiiban doono wuxuu ka qabo xadhiggii loo geystay fanaanad naciime axmed ibraahim naciime qorane waxaan ku bilaabayaa mudanayaasha madasha ama madaxweynaha madasha xasanna suudi asalaamu calaykum xuseen fin waa kaa mahad celinayaa fursadda madashiisi kasii siisay inaan codkayga ama aragtayda aan idinkala wadaago waxaan aada uga xumahay xariga loo geystay boqor cusmaan maxamed oo maxamuud boqor buurmadow oo ah boqor soomaaliyeed ah boqorkii east africa in lagu xiro magaalada hargeysa si si sharci darro ah kadib markii uu ku baaqay hadal nabadeed uuna ka qayb galay calaamasaarka beeldaaje ee magaalada carma waxaan leenahay xukuumadda somalilan oo madaxweyne musabix hogaaminayo waxaan si xushmad leh uga codsanaynaa dadka madaxda ah hogaamiye dhaqameyadu waxay leeyihiin masab gooni ah ma mudna xabsi ma mudna macnaha si sharci darro in lagu xiro waayo isimku waa hogaamiyaha dadka shacabka marka xasilooda darada somalilan waxay ku jirtaa inay ilaaliso dhaqanka waxaan kaloo fursaddan uga faa'iidaysanayaa gabadha la yidhaahdo niciimo abwaan qorone oo maamulka somalilan uu si macnaha sharci darraa ugu xukumay saddex sano madaxweyne waxaan ku leeyahay naciimo waa gabar soomaaliyeed waa birmageydo waa habaryarta waxaan ka codsanayaa inaad xariga labada mas-uul boqor muumudow iyo nimcaba si hoos u firisid si shurud si shurud la-aana loo soo daayo haddaan nahay shacabka soomaaliyeed ee ku nool qurbaha arrintaas aad bay noo dhibaysaa arrintaas wax lagu farxa maaha qofka in lagu caburiyo xuturuqoodkiisa insha allah waxaan rajaynaynaa codsiga inaad tixgelisid xuseen oo islaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigu ah maxamed cusmaan cabdille waxaan horta salaamayaa dhammaan maamulka madasha sigisti salaan ka bacdi waxaan aada iyo aada uga xumahay xarigga loo geystay boqor cusmaan oo maxamuud maxamed oo xukuumad maamulka somalilan uu xiray sababta loo xirana ay tahay inuu hadal nabadeed uu ka jeediyey xafladii beeldaaje loogu qabtay magaalada carmo maamulka puntland taas oo maaragtay kasoo horjeeda qawaaniinta caalamiga ah iyo xorto xoreyso xorriyatulqowlkaba waxaan kaloo cambaareynayaa xarigga la xiray naciimo qorane oo iyadana saddex sano lagu xukumay maamulka somalilan uu ku xukumay iyadana waan cambaareynayaa waxaan ka codsanayaa maamulka somalilan in si degdega loogu soo celiyo dadka xurriyadoodii gabadhaas iyo boqorkaba kuwaas oo aan ku xirayn xarig sharci ah aan loo marinin ee lagu xiray fikirkooda khaaskaa oo ay ka hadleen nabadda iyo soomaalinimada ee ku salaysnaa mar labaad waxaan ku celinayaa in si degdega maamulka somalilan uu u sii daayo boqor buur madow iyo naciimo qorane waana waana idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waxaa la yidhahdaa jamaal xuseen dirir oo ku magac dheer jamaal gadari waa salaamayaa wariyaha xuseen fin iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee ku jirta madasha sigisti oo ah meel wararka lagu kala qaato media aada u afdheerna ah anigoo kasoo jeeda gobolka togdheer ee soomaaliya haddana ku sugan dalka maraykanka gaar ahaan gobolka la yidhahdo arizona magaalada phenix waxaan aada iyo aada u cambaareynaya xadhigga boqor ow maxamuud maxamed boqor buurmadow iyo naciimo qorane labadaa qof oo si sharci darhaa lagu xidhay oo ku xidhan magaalada hargeysa oo wax allaala wax loo xidhay aan la garanaynin arrinta aad baan u cambaareynayaa dee muuse biixi cabdi madaxweynahana waxaan leeyahay dee hadalkii uu sheegay ninkii la odhan jiray xagla toosiye ee yidhi muuse waa bedow dee bedownimadii waa kugu soo baxday muusow in yar baad joogtaa meesha siilaa iyo toddoba sanuu joogay inta aad xidhay inta yareed aad joogtay xitaa muu xidhin aad xidhxidhay marka waxaan leeyahay shuruud la-aan waa in lagu soo daayaa boqor buur madow iyo gabadha la yidhahda naciimo qurane labadaa qof oo sharci darra ku xidhan marka aad iyo aad baan idiin salaamayaa arrintaana waxa weeye naanaystaydana khadar cabdi cabdillaahi baa la yidhaahdaa muusow dee muuse iska yimi baa baa taan umalaynayaa madaxweyne marka bal ka fiirso waxyaabaha aad samaynayso iyo qaladada aad gelayso waana ku salaamayaa weliye xuseen fiin aad iyo aad adiga iyo dhammaan madashin sigiistiba بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته anigoo ah ugaas maxamed aadan diiriye waxaan rabaa inaan meeshaan baaq uga diro maamulka somaliland uu ka yahay madaxweyne muuse biixi cabdi anigoo ka codsanaya inuu sii daayo boqor cismaan oo maxamed oo maxamuud burmudug iyo naciimo qorone abwaan naciimo qorone oo lagu xukumay saddex sano waxaan leeyahay dee ummadda waxaad u sheegtay ee waxaad ku dhaqmaysid waa waa waa laba marka waxaan kaa codsanayaa inaad gabadhaas iyo odaygaas boqorka aad ku sii daysid si shuruud la-aan ah asalaamu calaykum waraxmatullah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Eh, golaha sigistiga dhammaan khiyaarta iyo weriye xuseen waan salaamahayaa Eh, waxaan rabaa inaan dareenkayga iyo shucuurtayda aan uga dhiibto eh, boqorka loo ge- eh, xarigga loo geystay boqor cusmaan aw maxamuud aw maxamed iyo abwaanad naciimo qorane oo maamulka eh, maamul goboleedka somaliland ay ku xireen magaalada hargeysa anigoo ah muwaadin soomaaliyeed eh, kuna nool qurbaha Eh, waxaan runtii aan ka aamusi waayey dareenkayga inuu isiin kari waayey in arrintaa aan mataqaanaa ii sheegay aan ka aamus aan ka aamusno Eh, runtii dhaqankan waa waa arrin aad iyo aad ummadda soomaaliyeed haddii ay bilow noqoto en, ku- en, ku noqon doona wax mataqaana dhammaan ummadda soomaaliyeed meel ba joogto saameeya horena looma aqoonin dhaqan la iska xidho iyo gabdho birimageydaha idina la iska xidho somalilandna kollay horey dhacdana oga dhacday laakiin wax waxaan moodaynay inuu mataqaana isaga isbedeli doono marka annagoo ah ummadda soomaaliyeed ee qurbaha ku nool halkan waxaan fikradeeda aan mataqaana usoo dhiibanaynaa codsina ugu diraynaa maamulka somaliland inuu sida ugu dhaqsaha badan ee boqorka aan waxba galabsanin waxaan ognahay wax dembi oo lagu haysta inuusan jirin marka laga reebo cala caleemasaarkii beeldaajiyihii carmo ka dhacda uu ka qayb galay iyo fikradihii isagu ee personalka u ahayd oo halkaa uu ka dhiibtay in loo xiray ayaanu ognahay wax kale oo dembi uu geystay iyo waxyaalahan hadda ay sheegayaan somaliland ilaya khayaano qaran baa loo xiray inaysan jirin baanu ognahay waxaan kaloo ognahay eh, abwaane naciimo qorane in loo xiray maxaad muqdisho u tagtay iyo maxaad u aaminsan tahay firadana soomaali weyn qofka bini aadamka wuxuu raba u aamini doonaa waqti casri ayaynu ku jiraan in walbana wuxuu raba uu soo gudbin karo laakiin waxaan u sheegaynaa soo in, eh, madaxweyne eh, muuse biixi inuu sida dha- u- eh, ugu dhaqsaha badan uu dadkaas mataqana xorriyadooda usoo siiyo arrintana hadduusan hadda uusan ka laabin cawaaqib xumada ay keeni doonto waxaa laga yaabaa inay saamayso amniga iyo kala dambeynta maamulka somaliland ummadda soomaaliya ay ku ammaantay hadda ay haystaan inay eh, mataqana effect garan doonto ayay mataqana isha ugu eg tahay marka intaysan taladu faraha ka bixin waxaanu usoo jeedinaynaa inuu sida u dhaqsaha badan dadkaas labada labada xubnood ee ummadda soomaaliya dhexdeeda qaaliga ku ah midna isinka uu yahay midna uu yahay abwaanada in sida u dhaqsaha badan ee lagu soo daayiyo ee mataqana xorriyadoodu waana am- waana mataqaana ii sheegay haddaan nahay ummadda soomaaliyeed codsi iyo mataqaana ii sheegay iyo waana usoo jeedinayna ninka la yihahdo muuse bixi iyo maamulkiisa aad baa umahadsan tahay abwaan eh, ninka la yihahdo weriye ceegaanka ah axmed xaaji culusow magaalada atlanta waxaan halkan hanfuryo uga dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan horta anigo somalilan mid bay kusoo caanmaashay annaga isimadayadu waa dhaqanka isinku hadduu siyaasad galo waa in lagu tuuraa madaxweynahan arrintan una hambaliyeynayaa boqorkana maaha markii labaad markii saddexaad markii afaraad markii shanaad waa markii lixaad ee lagu tuuray aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa madaxweynaha inuu arrintaa uu go-aanka uu dhegaystay weliba salaadiin badan oo yidhi ninka hala xidho marka arrintaas anuu i have no sympathy for boqorka in lagu tuuro abwaanada nimco qoran ay timid iyadana anigu waxaaban aaminsanahay in sharciga saddexda sano la bedelo oo dil toogasho lagu xukumo wax allaala wixii muqdisho tagay halka ka calacala ee hargeysii dalkan iyo waqooyiga u dhashayba in dil lagu toogto gabadhaan waxaaban lahay madaxweyne maadaama saddex iyada siisay boqorka lix uga dhig lix boqorkan waa in lix looga dhigaa waayo inan aadkiis waa batay waa markii lixaad uu ku xadgudbay qarnimada somaliland marka anu madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland muuse bixi waxaan leeyahay you on the right track halkii aan rabnay baad ka wadaa waana tan kugu dooranay gabadhaan aan waxaba dhihi lahaaba hala toogto aad baana kuu salaamayaa بسم الله Waayahay.
الرحمن الرحيم آه، magacaygu waa cabdi xasan aadan waxaan joogaa minneapolis minnesota Een, waxaan rabaa inaan codkayga ku biiriyo baaqa loo dirayo Een, boqol cismaan aw maxamuud maxamed iyo naciimo abwaan qorane oo ku xiran een, maamulka somaliland hargeysa Een, aragtideeda aniga waxay ila tahay in boqorrada isimada een, dumarka odayaasha carruurta inay yihiin dadka loogu yeero birimageydada hadday birimageeda yihiin een, xarigmageydana inay noqdaan bay ahayd sidaa darteed waxaan ka codsanayaa aniga shaksiyan maamulka somaliland madaxweynahooda een, muse biixi cabdi inuu dadkaasi shuruud la-aana ku sii daayo xorriyaddooda ugu soo celiyo iyadoo sida ila tahay wax dembiyaha ay galeen aysan muuqan waxay kaloo wax dhimaal ku tahay een, wuxuu ka qayb galay boqor buul madow xaflad lagu caleema saarayo lagu marti qaaday beeldaaje een, maxamed een, ismaaciil ee, Ca- ismaaciil marka waxay hataa meelka dhac ku tahay dhaqankii soomaaliyeed oo een, meel kasta ay joogaan casuumadaha isu soo dira markii caleemasaar jiro waxay noqonaysaa inay meelka dhac ku tahay iyaga naftirkoodii marka sidaas darteed waxaan ka codsanayaa inuu madaxweynuhu dadka xorriyaddooda u soo celiyo gabadhuna waxay u xiran tahay inay fikraddeeda cabirtay oo keliya marka intaasaan soo jeedinayaa adiguna xuseen oo aad baa umahadsan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa maxamed cumar colaad waxaan joogaa california san diego waxaan waxaan halkan uga dirahayaa dowladda ama maamulka somaliland ee sida quruxda badan ee wanaagsan doorashada uga dhacday laakiin ay ka xun tahay north korea siyaabaha ay shacabka ula dhaqmaan oo ah inuusan qofkuna hadli karin istanka soomaaliyeed ama ugaas ama ama garaad ama malaaq ama islow ama beeldaatiya inuusan soomaalidu xuduud kala lahayn oy dad nabadeed oo dadkii dadkaas u kala dabqaadi jiray ay yihiin iyo qofta gabadha naciimo qorane oo abwaanada oo ayadu hal abuur leh oo maaragtay iyo ninka abwaanka ah inay maaragtay la xidho ay maaragtay dhibaato weyn ku keento maamulka iyo shacabka dhexdiisa marka waxaan ka codsanhayaa maamulka sharafta leh ee nabadgelyada iyo sida wanaagsan u dhisan inuu yacnaha kala saaro dimuqraadiyaddii ay isu soo doorteen ee maaragtay ay ugu rideen dadku shacabku ay ugu rideen een ay ugu rideen maaragtay ay u samaysteen iyo siyaabaha loo dhaqangelinahaya inayna islahayn marka waxaan ku waanin lahaa muuse inuu maaragtay raadkiisa dib u qaado maaha inuu horey u socdo ayaa fiican dadka sharafta leh ee cisiga lena uu ilaaliyo sharaftooda iyo cisigooda maamulkana si wanaagsan loo hufo anagu waxba ma kala lihin soomaali waa soomaali meeshaan doona aan jooga hargeysa laygama laha xamar laygama laha anugu shaksi maaragtay ay anfacdo baan ahay soomaalinimadu meeshii nin soomaaliyeed joogana waa dhulkaygii waxaan kala leenahay ma jiro dadku waa isdhaleen ayey abti inaadeer wax walbaynu nahay haddaynu sabankaa ku wada nool nahay marka waxaan ka codsanhayaa in uu maaragtay maamulka hagaajiyo maamulku hadduu wanaagsan yahay nin walboo soomaaliya meeshuu doona ha ka jooga wuu noo wanaagsan yahay sharafta inuu ilaaliyo maamulka ilaaliyo dadkana la tixgeliyo laakiin in raadkaaga aad dib u qaada muuse oo anigu diyaar uma nihin sii daa dadka eliidka ee maaragtay waxgaradka sida odayaasha iyo dadka abwaanada iyo siyaabaha dadka baraha bulshada ku hahadla ama dhallinyarada ee fikradooda dhiibanhaya loo caburinhaya raalli kama nihin marka waad mahadsan tahay maamulkaagu ha jiro si fiicanna hawsha u sii wad iyo nabadgelyada iyo meesha ay sida ay tahay noogu sii wad waadna mahadsanta annaga ad noo haysaa adigu isuma haysid wanaagga iyo sharafta aad hayso annagay noo tahay marka aad iyo aad baa weriga aad u mahadsan tahay sida aad iigu ogolaatay ee sharafta leh waadna mahadsan tahay inaad asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa barnaamijkan quruxda badan oo aad noo qabatay waana barnaamij baaqiisa si cod sare in mataqaanaa loo hadlo oo mataqaanaa loogu baaqo maamulka uu madaxda ka yahay muuse biix cabdi in ay dadka birmageydada ah oo ardayda leh oo dhalinyarada leh oo odayaasha iyo itimada leh ixtiraamkooda iyo aragtidooda la ilaaliyo annana aanu ka hadalno in haddii lagu xadgudbo xadgudubka inaanu mataqaanaa cod dheer aanu ku sheegno in arrintaa laga waantoobo lagana talaasulo dhibaataynta dadka shicibkaa ama dadka dadka labeenkiisa baaq dheer baanu usoo jeedinaynaa maamulka sababto ay tahay maamulku dadkaa wada leh fekerka iyo aragtidana hadduusan ahayn mid wax burburinaya oo uu yahay aragti ka turjumaysa sida ay tahay in qof lagu xiro ama qof lagu dilo waa arrin ka hor imaanaysa madax bannaanida qofka uu leeyahay iyo xoriyatu qowlka ilaahay qofka u dhaliyey iyo awoodda qofka uu leeyahay annagu marka waxaan u aragnaa gabadha dhalinyarada ah oo wax dembi ah oo ay gashay aan la arag inta ay jeelka ku jirtay inay dembi tahay khaladna ay tahay waxaan anigu u arkaa oo gabadhaa ka sii horreeyey gabdho maryo baluuga oo maryahan dadka dhalinyarada ah ama dadka dumarka soomaaliyeed ay xirtaan oo weliba xagga waxaan u malaynayaa guryahooda ay ku joogaan si anigu lagu arkay waayo markii banaanka ay joogaan gabdhuhu waxay inta badan qabaan xijaabiyo iyo mataqaanaa maryo alla ugu talagalay laakiin maryahan gabdhaha maxkamadda lagu keenay anigu waxaan u malaynayaa sida aan u arkayey inay yihiin maryaha loogu talagalay gabdhuhu guryahooda inay ku joogaan maro buluug ah ayaad qabtay baa maxkamad lagu keenay qof marka ka lagu xiray kabtan kufay kuquslid ku gurgurasho xoolo qaran kiiska noocaas ahaa inuu maanta hargeysa ka jiro oo maraad xiratay qof maxkamad lagu geeyo oo station lagu seexiyo xabis rijaal uu ku muto taas waxay ka hor imaanaysaa xaquuqu iisaanka waxay ka hor imaanaysaa xeer soomaaliga waxay ka hor imaanaysaa nolol kasta oo bini aadamka uu leeyahay marka waxaanu leenahay waan ugu baaqaynaa maamulka iyo madaxda iyo mas-uuliyiinta iyo laamaha amnigaba iyo laamaha sharciyada halkaa ka jira inay tixgeliyaan wadajirka iyo midnimada dadka oo haddii la yidhaahdo waxaan rabaan kugu fulinaya inaysan jiri karin waxaan rabaan kugu fulinaya horaan usoo ogaan halaga waantoobaanu leenaha marka arrintaas waano iyo tusaale iyo mataqaanaa walaalnimo iyo rabitaan baanu u leenaha de qof loo diidi kara soomaaliya waa jeclahana ma jiro oo ku xujoobi karo madaxweynaha muuse biixi baa alemasaarkiisii dhegaysanaya waxa uu yidhi anigaa soomaali ah qof soomaaliya iga jecel lama jiro soomaaliyana halkay ku idasha muqdishoa naga maqanba qofkii yidhaahda marka oo shiciba soomaaliya anigu waa jeclahay inay wada jirto xooggeeda iyo midnimadeeda ayaa aniga iigu farxad badan noloshayda inaan arko inuu jeel ku aado arrintaas oo ay noqoto xujo lagu dhiman karo ama jeel loo geli karo arrinka noocaasu anigu ma garanayo fekerkaasu waxa uu mataqaanaa daweynayo laakiin waxaan u arkaa inuu yahay tillaabadaas marka hore loo qaado tillaabo wax burburinaysa taarikh xumana qoraysa waana ka baxay aad baa umahadsantihiin mudane engineer weriye oo kuu soo celiyey waana mahadsan tahay hadalkaygii anugu intaasa ku marsaday bismi illaahi raxmaani raxiim ani magacaygu waa jaamac yuusuf xaaji waxaan joogaa kentucky lucil aad iyo aad waxaan uga xumahay xariga loo geystay boqor buurmadow oo ah boqor insin insin yacni soomaali oo dhanna ka ah nin faamoosa caam ah ka qaybgal uu ka qayb galay beeldaajihii lagu calamisaarayey puntland iyo naciimo qorane oo iyaduna abwaanada laguna xiray fikirkeedii ahaa waxaan jeclahay soomaalinimada una istaagtay qadiyadda soomaalinimo maadaama waddanku burbursan yahay xariggaa loo geystay iyagoo labaduba soo hoosgelaya birmageedada birmageedo iyadoo haddii dhib kasta dhaco dumarka odayaasha isimada waa ka mamnuuc in la xiro in la jirdilo in la dhibaateeyo marka waxaan ka codsanayaa xukuumadda somalilan muuse biixi in uu sii daayo iyadoo aysan dhibaato waxaan ahayn aysan u siyaadinayn xarigga uu xiray in iyo dhibaato unbaa ummaddii iyo in tafaraaqu iyo isku soo jeesti waxaan ahayn aysan uga siyaadayn waxaan ka codsanayaa isaga oo ilaalinaya sharafta iyo waxa weeye dadkaas waxa ay mudan yihiin abwaanada iyo isimada inuu xorriyaddooda u soo celiyo waana mahadsanta codsigii loo dirayey maamulka somalilan kaasoo ku saabsanaa xadhigga loo geystay boqol cismaan oo maxamuud maxamed buurmadoobe iyo xabsiga saddex sano ah ee lagu xukumay abwaanad naciimo axmed ibraahim naciimo qorane intaynu kulankan kulan lamida ku kulmi doonana waxaan leeyahay sidaa iyo nabadgelyo